bsm اllaahi الرحman الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعiin ama bعdu qala اlimam abu cabdالرaحman النasائي raximah اllah taعalى kitaabu اlmawaaqiit mawaaqiidii ayuu u kitaab yahay almawaaqiitu jamcu miiqaatin weeyaan wahuwa mifcaalu min alwaqti wa huwa alqadru almuxadadu lilficli min azamani waa qadarka ficilka u xadidan ee zamanka ah aw ilmakaani ama makaanka ah miiqaat marka la yidhaha zaman la xadiday makaan la xadiday labada waas waa noqdaa halkaana hadda marka waxaa loo jeedaa zamanka salaada loo xadiday oo markaa salaada lagu dukan karo waajibkuna marka wuxuu u qeybsamaa muwasac iyo mudayaq ayaa loo qeybiyaa waajibka muwasaca ah waa wixii isaga samayntiisa ka badan waqtigiisa uu ka badan yahay yani cibaadadan in la sameeyo oo ay dhammaato iyo waqtiga waqtiga badan oo maalan salaada duhur intii iyada salaad duhur lagu tukado iyo waqtiga duhurka yaa badanna waqtiga duhurkaa badan bal waqtiga duhurka waxaa lagu tukan karaa boqol duhur waa lagu dukan karaa ku dhowaad waajibka noocaas marka uu yahay waxaa la yidhaha waajib muwasac ah haddii marka waajibka ficilkiisa iyo waqtigu ay isla eg yihiinna mudayaq ayaa la yidhaha sida soonka ka mid a soonka hadda hal maalin laba soon lama samay karo hal maalin soonkeedu wuxuu ku la eg yahay hal soon uu la eg yahay kaas marka mudayaq ayaa la yidhaha dhinac kale marka laga fiiriyana haddii wixii waqtigu ay ku dhacaanna adaa ayaa la yidhaahdaa haddii waqtiga bannaan ee waqtigii loo qabtay kadib ay dhacaanna waxaa la yidhaahdaa qadaa ayaa la yidhaahdaa qadada marka amar cusub may u baahan tahay mase amarkii hore mabxath usuuli ah waaye waxay u badan yihiin marka amar cusub in loo baahan yahay shaygan qadihiisa ayb wbilisnaadi qaala ahbaranaa qutaybatu qaala xadaana leyth bnu sacdi can ibni shihaabi ana cumara bna cabdilcaziiz ahara alcasra casarkii ayuu dib u dhigay shay-an wax xoogaa ayuu dib dhigay macnaha casirka cumar bna cabdilcaziiz marka hore wuxuu ku soco jiray dariiqada reer bani umaya ayuu ku socon jiray xoogaa salaada wadaahin jiray casirka markii xadiidkan loo sheegay wixii ka dambeeyey laakiin waa soo hormariyey waqtigeeda awalka ayuu ka tukan jiray fa qaala lahu curwatu weliba ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay taakhiirka asaga wuxuu leeyahay maalinay ahayd ayuu dhahaa laakiin wadalika kaana yowman maa ayaa sidaan uu sameeyey buu leeyahay fa qaala lahu curwatu curwa wuxuu ku yidhi amaa amaa ina jibriila amaa ina jibriila jibriil calayhi الsalaam qad nasala waa soo degay fasallaa waa tukaday imaama rasuulillahi sal ll ly slam isagoo rasuulka imaamkiisii ah faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi iclam ogow maa taquulu waxa aada dhahaysa yaa curwatu curwow iska fiiri yacnii waxa aada leedahay bal iska fiiri iska hubi faqaala wuxuu yidhi samictu bashiira bna abi mascuudin ayaan maqlay yaquulu isagoo leh samictu abaa mascuudin baan maqlay yaquulu isagoo dhahaya samictu rasuula llahi sal l slama yaquulu nebigoo dhahayaan maqlay nasla jibriilu jibriil ayaa soo degay faamanii waa ii imaam noqday fasallaytu macahu waan la tukaday uma sallaytu macahu waan la tukaday haddana uma sallaytu macahu waan la tukaday uma sallaytu macahu uma sallaytu macahu shantii salaad buu la tukaday yaxsabu biasaabicihi yaxsubu biasaabicihi farihiisa ayuu ku xisaabayey khamsa salawaatin shan salaadood yacnii sidaanu dhahayay waa tirinaya shan salaadood markaasuu waqtigii u sheegay mid walbaa waqtigii uu tujiyey ayuu u sheegay marka waxaa laga qaadanayaa meeshaas marka dadka ahlucilmiga ah inay dadka madaxda intay u galaan xaq u sheegi karaan oo ay u naseexayn karaan lianna cumar bnu cabdilcasiis madiinow madax ka ahaa ee curwana waa ka waa u galay wuxuuna ugu galay inuu markaa u sheego salaadda inuu waqtigeeda hor hore ka tukado ee waxaa kaloo laga qaadanaya qofka haddii daliil la weydiiyo inuu daliilkaas qaato in daliilka uu dadka u sheego haddii la yidhaahdo bal waxaan aada dhahayso aada uga fiirso waa inuu marka muctamadkiisa iyo waxa uu cuskanayo inuu sheego ayb masalada uu baabeeyeyna waa laga qaadanayaayo nebiga sal ll ly slam waqtiga in loo bayaaniyey oo jibriil uu u bayaaniyey owqaada salaada la tukanayo qaala baabu wali waqti duhri duhurka waqtigiisa awalkiisa cadayntiisiibuu u baab yahay wa bihi qaala ahbaranaa moxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa khaalidun wahuwa bnu lxaaris qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa sayaaru bnu salaamata wahuwa abulminhaal albasriyu hiqatu rawaa lahu asxaabu lkutub sita qaala samictu abii yas'lu abaa barzata aabbahay baan maqlayo abuu barza su-aalayo can salaati rasuuli llahi sal l slam nabiga salaadiisa qultu waxaan idhi buu yidhi anta samictahu adiga miyaa maqlay qultuda waxa dhahayaa marka waa shucba ayb waxaan idhi buu yidhi anta samictahu adiga miyaa maqlay qaala wuxuu yidhi kamaa usmicuka saaca saacaddan sida aan warka kuu maqashiinayo kalan u maqlay faqaala wuxuu yidhi samictu abii yas'lu can salaati rasuuli llahi sal ly slam aabbahay baan maqlay isaga oo su-aalaya abuu barza salaadii rasuulka sal alla ly slam hadda marka sayaar yaa u sheekh ah maya sayaar ibnu salaama fi hada sanad yaa u sheekh ahna abuu barza u sheekh ah maxaa yeelay aabbihiis oo abuu barza su-aalayo waa joogaa isaga waaba ka maqlaa soo maha abuu barzowba ka maqlaaba walidaalika sayaaru bnu salaama aabbihiis waxaan filayaa inuunan ruwaadda lixdaba ku jirinba taqriibka kasoo fiiriya sayaaru bnu salaama aabbihiis inuu ku jiro halkaas inuu ku jiro inuu ku jiro ragga kutubu sita riwaayada kule leanna hadda asaga riwaayo male odayga odayga riwaayo male riwaayada waxaa le waa sayaar oo ka maqlaaya xadiidka abu barzat alaslami ayb waana midda weliba de shucba waa ka ku celiya adiga maa ka maqlay ha anaa ka maqlay uu leeyahy waxa uu ka maqlaya waa abu barza faqaala samictu abii yas'lu can salaati rasuuli llahi yas'lu abaa barzata ayuu su-aalaya can salaati rasuuli llahi sal ly slam qaala abuu barza wuxuu yihi kaana laa yubaali ma uu aaba yeeli jirin bacda taakhiirihaa yacni alcishaa salaada cisho xoogaa dibdhigeeda ilaa nisfi leyli oo u dibdhigo uma aaba yeeli jirin walaa yuxibu ma jeclayn annowma qablahaa horteed hurdada ah walxadiida sheeka bacdahaa gadaasheed la sheekeeyo cishaha kadib qaala shucbatu shucba wuxuu yidhi xadiidkaas marka sheekadaas marti in loo sheekeeyo iyo qofka xaaskiisa inuu la sheekaysto iyo cilmi inuu markaa yacnii lagu sheekeeyo oo cilmi iyo la akhristo kuwaas kuma jiraan nusuusaa ka bixinaysa walaa yuxibu nowma qablaha walxadiida bacdaha qaala shucbatu shucba wuxuu yihi uma laqiituhu bacdu mar danbaan la kulmay bacda dalika fasa'altuhu waan su-aalay qaala wuxuu yidhi kaana yusali duhra ayb abuu barza marka warka wato kaana yusali duhra duhurkau tukanayay xiina tazuulu shamsu qoraxda marka ay leexato oo ay cirka dhanka galbeed uga leexato walcasra ayuuwalcasra ayuu tukanayey yadhabu rajulu qofka waa tegayey ilaa aqsa almadiinati madiina meesha ugu shishayso ayuu tegayey washamsu xayatun qoraxdii oo nool yani qoraxdoo nool waxaa laga wadaa iyadoo kulul weli oo yacnii xaraaradeeda iyo kuleylkeeda wadato walmaqriba maqribkuu tukanayay laa adrii ma ogi aya xiinin dakara waqtiga uu sheegay maqribka ayb uma laqiituhu waan la kulmay bacdu markaa kadib fasa'altuhu waan su-aalay haddana faqaala wa kaana yusali subxa subaxa ayuu tukanayay fayansarifu rajulu qofka waa gadoomayay fayanduru ilaa wajhi jaliisihi wuxuu fiirinayay ninka agtiisa fadhiya wejigiisa alladii yacrifuhu ou aqoon jiray fayacrifuhu waa garanayay markaas meeshaan waxaa laga qaadanaya inuu mugdi ku geli jiray iyadoo weli xoogaa aan caddaad aad aan caddo u ahaynna inuu ka bixi jiray leanna nin aad taqaanay marka aada isleedaha alla leh ninkan waa ninkii waa weli mugdiyaa jiro nooc mugdi ah unbaa weli taagan marka awalulwaqti uu ka tukan jira haddii marka awalulwaqti la yiraahdo waa in laakiin salaada la hubiyaa inay dhalatay iyo in kale lianna awalulwaqti fadiiladiisa iyadoo la raadinayo haddii qabla alwaqti la tukado salaad mababa ansaxaysa laakiin haddii waqtigii awalka laga daaha salaadda waa ansaxay meeshaas marka xanafiyada iyo shaaficiyada cagsi bay isku yihiin xanafiyaduna salaada subax aaday u daahiyaan oo xadiid raafic ibni khadiij oo asfiru subxa ee salaada subax caddada la gala ayay qaateen fa innahu acdamu liujuurikum raafic xadiidkiisa waxay yidhaahdeen marka waxay ku fadli badan tahay in caddaan lagu tukado mararka qaar markaas qoraxda soo bixitaankeeda iyo waqtiga ay tukanayaan wax labaatan daqiiqa baa u dhexaysa salaaday gelayaan waqtiyada qaar markay galaan ood salaada ka baxdo inta aada adkaarta subaxa akrinayso qoraxdii baaba soo baxaysa ee saasna xoogaa aada in loo daahiyo xadiidkaana macnihiisu waxaa laga wadaa yacni qiraa'ada intaad dheeraysaan iyadoo cad ka baxa saas oo kale waay laakiin gelidda ka hadli maayo xadiidkaas meelo badan innaga lafteenna dhibka waxaa ka mida marar badan waxaa dhacdo in waqtiga ka horba la tukadaba iyadoon aada loo xaqiijinin iyadoo awalul waqtiga lagu dadaalayo inta hore laga adimo hore laga aqimo salaadii la galo welina aynan dhalanin ee markaas iyagaa naga roonaanaya maxaa yeele iyaga waqtigayba ku tukadeen aakhirba ha ahaadee laakiin qabla alwaqti qofkii tukaday waxba u ansixi maaya walidaalika marka muadinka inuu aada u feeriyo waa lagama maarmaan waayahay qaala wuxuu yidhi wakaana yaqra'u fiiha wuxuu ku aqrinaya bisitiina ila almia lixdan ilaa boqol aayadood marka lixdan ilaa boqol aayadoodna lagu aqriyey salaada waqtigeeda awalka in la galayaa ka muuqdo kaanadaanna waxaa laga faa'iideysanaa yacni ficilka nebiga qaalibka ka ahaa inuu sidaas ahaa wa bihi qaala akhbaranaa kahiiru bnu cubayd qaala xadaanaa moxamed bnu xarbin can zubaydiy can الzuhriyi qaala akhbaranii anasun ana rasuula اllahi sal l slama kharaja waa baxay xiina zaaqat ishamsu qoraxda markay cirka ka wareegtay bartankiisa oo ay galbeed u wareegtay fasallaa bihim wuxuu tujiyey salaata duhri duhrka salaadiisa wa bihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibrahim qahuwa dowraqiyu qaala xadaanaa xumayd bnu cabdiraxmaan wa huwa xumayd bnu cabdiraxmaan alru'aasiy hiqat qaala xadaanaa zuhayru huwa bnu mucaawiyata aljucfiy can abi isxaaqa can saciid bni wahbin wahuwa alkhaywaaniy hiqat mukhadram can khabaabin wahuwa khabaab bni larat faqaala wuxuu yihi shakownaa ilaa rasuuli llahi sal l slama nebiga ayaan u cabanay xara ramdaa'i ciidda kulaylkeeda yacnii raranka kulaylkiisa ayaan uga cabanay marka ramdaa waxaa weeyaan dambaska kulul ee raranka annaga aan dhahno waayo marka macnuhu waxaa weyaan bacaadka inta kululaaday salaada markaan soo aadayna duhur bacaadka kulaylkiisa ayaan uga cabanay nebiga sal ll ly slam yacni kaanahum waxay yidhaahdeen waqti in waxoogaa dib loogu dhigo falam yushkinaa falam yushkinaa ma uunan aqbalin cabashadeenni yacni ma zuulinin waayo shakaa shikaayadii iyo cabashadii aan qabnay nebiga nagama zuulinin ayb falam yushkinaa marka waa mudaaricu ashkaa waa afcala oo yushkii ku imaanaya falam yushkinaa ayuu noqonaa marka lianna afcala yufcilu bay ku imaanayn caynka hoos dhignaa falam yushkinaa qofku wuxuu leeyahay ashkaytu fulanan idaa azalta shikaayatahu haddaad zuuliso wixii dacwadii iyo wixii uu qabay hamzada marka falhamzatu lisalbi hamzadan macnaha ay tusaysa waxay tahay wax qaadis marka macnuhu waxay tahay cabashadii nagama qaadin wayn wixii keenay xadiidkan marka ishkaal baa imaanayo haddii kulaylkan jiro waxaa noo imaan doono alibraadu fi duhri marka uu kulayl jiro duhurka muxuu yihi nabiga ida اshtada alxaru faabriduu bisalaati halkaana waxaa la leeyahay dacwadiina lagama waxba na lagama aqbalin see loo jamcinaa waxaa laleeyahay marka iyaga marka waxay dooneen ta'khiir ibraadka ka sii badan leanna salaada duhur xataa haddii xoogaa yar loo dhigo dib waqtiga kuleylka weli kuleylka waa jira iyagii marka waxay rabeen ta'khiir aad u badan kaasuu nebiga ka diiday wa ilaa midka ibraadka ee sunnada waa kusoo arooray isaga qiila liabi isxaaq abi isxaaq baa waxaa lagu yidhi fii tacjiilihaa dadejinta miyay ka cabteen qaala nacam haa salaada dadejinteeda awalul waqti in laga tukaday ka cawdeen qaala baabu tacjiili duhri fi safar duhurka dadejintiisa safarka dhexdiisa marka safarka lagu jiro salaada duhr in awalka laga tukado wabihi qaala akhbaranaa cubaydullahi bnu saciid qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can shucbata qala xadaanii xamزة اlcaa'idiy wahuwa xamزة bnu camri abu cumar aلdabiyu saduuqu rawaa lahu muslimu abu dawuuda wالnasaa-iyu ibnu xibaan hiqaadka wuxuu ku yidhi waa gafay buu yidhi man dabطahu biاljiimi uu yidhi jamra waa gafay buu yidhi xamزa qaala samictu anas bna maliki yaquulu kana الnabiyu sal l slam nebigu wuxuu ahaa idaa nazla manzilan hadduu meel dego lam yartaxil ma ka raran jirin meeshaa xataa yusaliya duhra ilaa uu duhurka ka dukado waxaa laga wadaa marka lam yartaxil macnaha waxay tahay haddii zawaalka la gaaro qoraxdu hadday cirka bartankiisa ka wareegto inuu safrana uu rabo duhurku iska tukan jiray ee macnuhu maahan hadduu subaxa rabo inuu safro subaxii duhur uu sugi jiray ma laga wadee marka uu rabo inuu barqadii ama subaxdii inuu safro inuu duhurka sugi jiray macnaha saas maaha macnuhu waxaa weeyaan lam yartaxil xataa yusaliya duhra waa haddii waqtiga zawaalka lagu jiro waa iska sugi jira inta waxyar iska sugo oo qoraxda markay wareegto duhurkiisa tukado kadib ayuu bixi jiray bal riwaayaaba soo aroortayoo qabla zawaal haddii ay tahayna waa raran jiray waana bixi jiray duhurkana dibuu isaga dhigi jiray markaas yani hadduu safar iyo ku jiro fa qaala rajulun nin ayaa wuxuu yidhi wain kaanat binisfi nahaari maalinta niskeed xataa hadday ahaataa qaala wuxuu yidhi wain kaanat binisfi nahaari maalinta barkeedba ha ahaato nuskeed yacni wain kaanat binisfi nahaari oo bacda zawaal ah ilaa nisfu nahaar iyada oo qabla zawaala lamaba tuka karaba duhur qaala baabu tacjiili duhri fi lbardi qabowga duhurka dadejintiisa xilliga qabowga wabihi qaala akhbaranaa cubaydullahi bnu saciid qaala xadaanaa abu saciid mawla bani haashim wahuwa cabduraxmaan bni cabdillaahi bni cubayd saduuqun rubamaa akhطa qaala akhbaranaa khaalid bnu dinaar ayb qala akhbaranaa khaalid bnu dinaar abu khaldata wahuwa tamiimiyu sacdiyu saduuqun qaala samictu anas bna malikin qaala kana rasuulu llahi sal l slam idaa kaana alxaru haddii ay tahay kulayl abrada bisalaati salaada qabowga uu la gelayay waidaa kaana albardu haddii qabow uu yahay waqtiguna cajala waa soo dedejinayo awalku ka tukanayo markaas kulaylku uu jiro abrada bisalaati uu leeyahay hadda maxalushaahidka waa idaa kaana albardu cajala say tarjamada iyo xadiidka hadda meeshaas waa meesha ay iska daboolayaan ayb ayb meeshaas marka wuxuu leeyahay riwaayadan hadda marka uu keenay ibn cabdilbar tamhiidka wuxuu ku wariyey min ariiqi moxamed ibni mucaawiya can الnasaa-iyi ayb bihi bukhaarina min ariiqi xaramiy bni cumaara can abi khaldata wuxuu ku ziyaadiyey bukhaari yacni اljumca xadiidkan marka ida kana alxaru abrada bsalaati waida kana albardu cajala bukhaari waa wariyey xadiidkan marka uu wariyey wuxuu ku keenay isaga kitaabuljumca uu ku keenay maxaa marka jumcada iyo xadiidkan say isu qabanayaan hadda marka nasaa-i idaa kaana alxaru abrada bisalaati salaadaas tee waay jumco miamse waa duhur bukhaari isaga jumcaduu ku keenay nasaa-i hadda duhurkuu ku keenay bukhaari laftiisa waa ishaaray salaadda inay duhur ka tahay laakiin jumcada duhurkay bedel ka tahay iyada lafteeda waa isku xugun leh marka walidaalika marka ziyaadadan oo yacni bukhaari ou keenay oo uu aakhirka ka dhigay yacni aljumca laa tatacaaradu midaan nasaa-i hadda tarjamada uu sameeyey fa ina majmuuca riwaayaati alxadiidi tadullu calaa ana anasan bqowlihi bsalaati duhurka u jeeday anas walidaa qaala albukhaariyu caqiba riwaayati xaramiy riwaayada markuu keenay xaramiy bnu cumaara kadib saanuu bukhaari yidhi qaala yunusu bnu bukayr ahbaranaa abu khaldata faqaala bisalaati dawowda bukhaari riwaayada markuu keenay hore isaga ta asalka u ah yacni biljumcati buu yidhi kadibuu warkan yidhi yunus bnu bukayr ahbaranaa abu khaldata qaala bisalaati walam yadkur aljumcata buu yidhi wqaala bishru bnu haabit xadaanaa abu khaldata qaala sallaa bina amiiru اljumcati uma qaala anas kayfa kaana nabiyu sal l slam yusali duhra yani waxa markaas la tukanayay waa jumco su-aasha anas la weydiiyeyna waxay tahay nebigu sidee duhurka u tukan jiray lanna mutaqarir waxaa ah waqtiga duhurka iyo waqtiga jumcada inay isleeyihiin fiiri marka yani fahamkooda wainamaa ajaaba anasu radia allahu canhu bidalika maca ana su-aala yatacalaqu biwaqti اljumcati ilxaaqan liljumcati biduhri ibnu xajara baraarujiye fatxulbaariga ayb sidoo kale ibnu rajab laftiisa fatxulbaariga waa baraarujiyey waqad rawa الnasaa-iyu fi ljumcati min alkubraa nasaa-ina kitaabkiisa sunan kubraa jumcaduu ku wariyey kan ayb culimada qaarna waxayba u daliishadaan jumcadii iyo duhurkii oo anas hortiisii saas laga yidhi oo ay sidaan marka u fahamsanaayeen meeshaas marka waxaa ka muuqanayso mas'ale muhiimoo ah in waqtuljumca waqtu duhri inay tahay oo qabla zawaal inaan jumcada la tuka karin ayaa laga qaadanaa leanna maxaa yeelay haddii qabla zawaal in la tukadaa suurtagal ay tahay ibraad iyo ha la qaboojiya lamaba dheheenba saddex saaca inta layska tukadaa la kala tegi lahaa nin walbana gurigiisao iska harsa lahay taas marka waxay kutusaysaa in qabla zawaal jumca aynan ansaxaynin ayb qaala baabu libraadi biduhri ida shtada alxaru duhurkii in la qaboojiyo oo qabowga lala galo ida shtada alxaru kulaylku hadduu darnaado wbihi qala akhbaranaa qutaybat bnu saciid qala xadaana leytu can ibni shihaab can ibni lmusayab waabi salamata bni cabdiraxmaan can abi hurayrata qaala ina rasuula اllahi sal l slama qaala nabigu wuxuu yidhi ida shtada alxaru kulaylku hadduu darnaado faabriduu can الsalaati salaada ka qaboojiya faina shidaة alxari min fayxi jahannam kulaylka darnaantiisa jahannama faafitaankeedu ka ahaaday ayb meeshan marka waxaa la yidhi ida shtada alxaru faabriduu can الsalaa ama waxaa la dhahayaa marka waxaa lagu qeydayaa masjid jamaacadiisu ay dheer tahay imaamu shaafici wuxuu yidhaahdaa ibraadka waxaa la sunnaynayaa beledka kulul buldaanta yacni kulaylka badan jamaacadiisuna inay iskaga imaanayaan meel fog masaajidka looga imaanayo markay sidaas jirto ayaa ibraadku uu sunno yahay meeshaas marka imaamu lbukhaari wuxuu keenay riwaayo wuxuu baabeeyey alibraadu biduhri fi safar ayuu baabeeyey safarka marka lagu jiro in duhurka ibraad lagu sameeyo la qabowgeliyo markaasuu wuxuu keenay riwaayad nebiga asxaabtiisa oo isla socdo in salaada uu damcay muadinka inuu adimo markaasuu yidhi abrid abrid meeshaa marka maxaa laga qaatayna ibraadku inuunan khaas ku ahayn jamaaco meel dheer ka imaanayso leanna haddii safar lagu jiro waaba laysla joogaabee jamaacada safarka ku wada jirtaa suu islama joogaan qof meel dheer ka imaana maa jira maya ibraadku marka safaran waxadaran waa sunno ee jamaaco meel dheer looga imaada iyo kuwa isla jooga hadday doonaan ha ahaadaane ibraadku mar walba waqtiga qabowgu waa inuu sunno yahay wbihi qala akhbaranii ibraahim bnu yacquub qala xadaanaa cumar bnu xafsin qala xadaanaa abi wa xafs bnu kiyaas xaa waahbaranaa ibraahim bnu yacquub qala xadaanaa yaxya bnu maciin qala xadaanaa xafsun wa xafs bnu kiyaas xaa وأخبرnaa cمر بن منصور qال xdثnaa cmر بن xفs بن غyاaث qال xdثnaa أbي saddex sheekhu marka نasaa-i uu leeyahay ibrahim ibnu yacquub yani riwaayada hore ibraahim ibnu yacquub can cumar can abiihi waay midda dambena isla ibraahimkaa sheekhiisa ah laakiin dariiqa wuxuu maraa cumar ma maraye yaxya bnu maciin uu marayaa kan saddex riwaayada saddexaad ama dariiqa saddexaad waa camru bnu mansuura sheekh waa annasaa-i cumar bnu xafsin ibni khiyaas ayuuna marayaa kulli marka isku soo xoori xafs bnu khiyaasaa saldhig u ah xadiid can اlxasan bni cubayd اllaahi can ibraahima huwa الnaqaciyu can yaziid bni aws wahuwa alkuufiyu maqbulu can haabit bni qays wahuwa الnaqaciyu alkuufiyu maqbulu ayضa rawaahu الnasaa-iyu can abi muusa yarfacuhu qaala yarfacuhu marka nebigu u koryeelaho abriduu biduhri duhurka la qabow gala faina aladii tajiduuna waxaad dareemaysaan min alxari kulaylka ah min faaxi jahannama waay iyuu ka ahaaday qaala baabu aakhiri waqti duhri duhurka waqtigiisa aakhirkiisa wa bihi qaala ahbarana alxuseyn bnu xurays wahuwa abu camaar qaala xadaana alfadl bnu muusa huwa sinaaniyu can moxamed bni camrin can abi salamata can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam hada jibriilu calayhi asalaam kani waa jibriil jaa-akum waa idin yimid yucallimukum diinakum diinkiina isagoo idin baraya fasalla subxa subxii buu tukaday xiina طalaca alfajru waagu markuu dhashay wasalla duhra duhurkii buu tukaday xiina zaaqat shamsu qoraxdu markay iilatay uma salla alcasra buu tukaday xiina ra'a dilla hooskii marku arkay midlahu isagoo kale inuu yahay shayga iyo hooskiisu markay isla ekaadeen dabcan markay isla ekaadeen waxaa laga jarayaa siwaa fay zawaal hooska zawaalka jiro waa marka laga gooyo way saa darteed waxaa lagu qasbanaanayaa marka shayga iyo hooskiisu markay isla ekaadaan wax yarna uu ka bato leanna waxa yarkaa waxaa laga jaraa fay-u zawaalka fay-u zawaal marka maxaa laga wadaa isagaa in la fahmo u baahan fay-u zawaalku waxaa weeyaan markaad shay dhulka ku muddo barqadii aad shay muddo hooska dhanka galbeedou jiraa soo maaha ilaa qoraxdu waxay ka imaanee bari hooskii dhinacaasuu jiraa wuxuu bilaabanayaa marka waa soo yaraanaa hooska shaygu usoo dhawaanaa waa soo dhawaanaa waa soo dhawaanayaa markaas wuxuu gaarayaa hooska waqtiga zawaalka ee qoraxda ay bartanka taagan tahay waxaa jiro mararka qaar hoos yar ah weli jiro waa isbeddelaa marka hooska zawaalkii markii laga baxo halkan ay u wareegto hooska dhanka kale u bilaabana haddana inuu xagga kale aado bari u aado xaggeeda marka waqtigaas zawaalka ee hooska yaraantiisii yaraantiisii uu istaagayo soo socodkii socodkii uu ku jiray markuu ka istaagayo hooska jiro ayaa la cabiraan hooskaas haddii uu hal far la eg yahay adba intuu la egyahay hadhow marka casirka waqtigiisa awalka marka la rabo shaygan iyo hooskiisu inay isla ekaadaan marka laga reebo kii yaray kaas yarkaa marka fay-u zawaala la yaraa xilliyada qaar maba jiraba xilliyada qaarna wuu jiraa qoraxdaa marna gees kasoo baxaysa marna dhexda marna geeskan u badanayso owqaaduu ku kala xiran yahay calaa kulli xaal ayb kaasaa dabcan ayaa laga jaraa marka meeshaa marka maxaa laga qaadanaa awalul waqtiguu ka tukaday marka lanna xilligaas waa waqtiga casirka awal waaye uma salla lmaqriba maqribkuu tukaday xiina qarabat ishamsu qoraxda markay dhacday waxalla uu xalaal noqday fitru saa'imi kii soomanaa afurkiisa uma salla alcishaaa cishihii buu tukaday xiina dahaba markuu tegay shafaqu lleyl habeenka iftiinkiisa markuu tegay shafaqa guduudka cirka ku jira uma jaa-ahu lgada berri ayuu haddana u yimid fasallaa bihi subxa buu tujiyey xiina asfara qaliilan markuu wax yar cadda la xoogaa uu caddaaday waagu yani xoogaa dibbuu usoo dhigay salaada way xiina asfara qaliilan waa waqtul waqtigaasi marka waa waqtul ikhtiyaar baa la ayaa la joogaa mar haddii isfiraarkii la dhaafanaa waxaa la gelayaa waqtu waqtuljawaas waqtuljawaaskana waxaa la gaarayaa ilaa qoraxda ay kasoo baxdo waa iska bannaan tahay mar hadday qoraxdu soo baxdana maxaa la gelaa waqtigu waaba dhammaaday qado unbaa la gelaa adaa waa dhama yani waqtigii baa wuxuu leeyahay waqtu fadiila iyo waqtu jawaaz iyo wuxuu leeyahay iyo iyo iyo iyo waqtu ikhtiyaar ahay waqti marka fadiilo ah iyo waqti ikhtiyaaran lagaa dhici karta in la gaarsiiyo iyo waqti markaa jawaaz ahoo waqtiga salaada in la dukada ay bannaan tahay waxaa kaloo imaan karo waqtu idiraari waqtiga idiraariga de waa labada salaad marka la jamcinaya midda dambe ilaa uu ka dhammaado waqtu idiraari marka subxi waqtigaasuu tukaday uma sallaa bihi duhra duhurka ayuu tujiyey xiina kaana dillu midlahu duhurkiibuu tujiyey markii uu hoosku noqday mid isaga leeg waa waqtigii awalulcasriga waqtigii ku dhow waay marka duhurka casri casarka waqti uma dhexeeyo uma salla oo waqtiga duhurku ou dhammaado horaa casri laga gela waqti udhexeeyaa ma jira uma salla alcasra ayuu tukaday xiina kaana dillu midlayhi hoosku markau labalaabkiisa ou noqday uma markaa dabadeed salla almaqriba maqribkii buu tukaday biwaqtin waaxidin hal waqti waqtigii shalay unbuu maqribkiina tukaday xiina qarabat ishamsu qoraaxdii markay dhacday waxalla fitru saa'imi saa'imka afurkiisana ou xalaal noqday uma salla alcishaaa buu tukaday xiina dahaba saacatun min alleyl markay tagtay saacad habeenka ka mida uma qaala asalaatu maa beyna salaatika amsi wa salaatika alyowm salaadu waa inta u dhaxayso salaadaadii shalay iyo taada maanta waqtigu intaasu u dhaxeeya de waqtiga uu tilmaamayana waa waqtigii ikhtiyaarka iyo fadiilada iyo ayb waayahay meeshaa marka maqribka hal waqti buu u sheegay xadiidkan marka waxaa caaqabanayo qowluljadiidka shaafici xadiidkan u waafaqan ayb meeshaa marka xaafidku talkhiiska wuxuu ku yihi xadiidkan isnaaduhu xasanu fiihi moxamed bnu camr bni calqama wa saxaaxu bnu sakan walxaakim ibn cabdilbarna tamhiidka wuxuu ku yihi hada xadiidu musnadu haabitu صaxiixu laa maطcana fiihi liaxadi min ahli اlcilmi bاlxadiiثi wa bihi qaala akbaranaa cabdullahi bn mxamed aladramiy wahuwa hiqat rawaa lahu abu dawuud wالnasaa-iy qaala xadaanaa cabiidaة bnu xumaydin wahuwa alkuufiyu saduq naxwiyu rubama akhطأ can abi maliki اlashjaciy sacd bni طaariqi wahuwa hiqat muslim ayaa u wariyey bukhaarina tacliiq ahaan can kahiir bni mudrik wahuwa abu mudrik hiqat rawaa lahu muslimu abu dawuud wالnasaa-iy can اlأswad bni yaziid wahuwa الnaqaciyu can cabdillahi bni mascuud qaala kaana qadru salaati rasuulillahi sal l slam nabiga salaadiisa qadarkeeda aduhra duhurka uu tukanayo wuxuu ahaa fi sayfi waqtiga kulaylka badan halaathata aqdaamin ilaa khamsati aqdaam yacnii saddex cag ilaa shan cagood marka waxaan saddexda yacnii cag lagu dherarinayo ama lagu qiyaasayo waa maxay waa hooska yacnii marka hoosku uu noqdo saddex cag ama shan cagood cagta qofka dhexdhexaadkaa intuu inta saaro haddana saaro haddana uu saaro cagta soo qadarkeeda ma la fahmaya yaa qof may qof qof dhexdhexaad qof dhexdhexaadaa laga hadlaya qof iska dhexdhexaada yacnii saddex cagood ama shan cagood marka hoosku la egyahay ayb hooskan marka kee laga tirinaa marka labadaba ma laysku daraa hooska asalka ahaay asalka kii waxaan ka wadaa fa zawaalka iyo midkan soo baxay labada waa laysku daraa waa dherer caadi dherer maya maya tallaabo ma dhihin tallaabo ma dhihin waa cagta caadiga cagta intay la eg tahay cagta qadarkay la eg tahay maya waa la dhigaa waa la calaameynaa haddana ciribtaa meesha dambe la saaraa waa iska mafhuumkaas haa haa saddex ilaa shan cagood marka labada waa laysku daraa marka dillu lasli iyo dilligii kale macnuhu marka waxay tahay uun waxaa ka muuqda marka xoogaa in dib loo dhigaayo leanna marka caguhu ay gaaraan shan shan cagood marka saa laysu daba dhigo hoos dheera ka soo baxayo aduu marka waxay noqonaya inaan awalka laga tukaninee xoogaa yar lagu daray ibraad ayaa ku jira marka walidaalika khaaabi wuxuu yidhi dilaalu shitaa'i atwalu min dilaali sayf marka kulaylka uu jira iyo marka qabowga jira hoosku kou dheeryahayna hooska kulaylka ayaa gaaban kan qabowgaa dheer marka waqtiga kulaylka hooskii isagoo gaaban marka saa darteed ilaa marka wuxuu gaarsiinayaa marka saddex ilaa shan uu gaarsiiyey marka waqti ibraad uun marka nooc ibraad ah baa ku jira calaa kullin xilliyadana waa lagu wareeraa xoogaa xilliyadu afar waaye sayf iyo shitaa iyo khariif iyo rabiic soo maa sayfka innaga waana waa ka bedelannahay jasiirat alcarab iyo dhulkaas galbeedka iyo waa ka bedelannahay iyaga kulaylkooda waa sayfka waqtiga sayfka waa kulayl ayaga annaga waqtiga sayfka ayaga u ah annaga qaboobu noo yahay walidaalika dadka soomaalida sayf xagaa a lagu fasiraa xagaayiga innaga marka aan xagaa ku jirno qabow waayo oo roob iska tiixtiixa da-ay sooma jaziira alcarabiya laakiin waqtiga xagaaga lagu jiro waqtiga ugu kulul waayo waa bilaha marka lix shanaad lixaad toddobaad iyo bisha shanaad lixaad toddobaad ama yani waaad yani lixaad toddobaad iyo sideedaadba meelaha gaar saddexdaa bil waa markay ugu kulushahay walidaalika hadda marka kaana qadru salaati rasuuli llahi sal l slama duhra fi sayfi waqtiga kulaylkaa laga wadaa haddii xagaa lagu laqbeeyo ood u qaadato xagaayigeenna macnihii laga rabay iyo waa isbedelaan wa fi shitaai waqtiga qabowga iyaga ay ku jira annaga shitaa maxaan u naqaanaa jiilaalaan dhahnaa shitaaga annaga kulaylaan ku jirnaa waa bilaha marka yacni hadda la gelayo febraayo iyo maarso iyo abriil iyo waqtiga kulaylka soomaaaa isdabagedinaha wa fi shitaa'i qabowgana khamsata aqdaamin ilaa sabcati aqdaam todo kon shan yacni shan ilaa toddoba gomadood marka uu hoosku joogo tukanaya ogow hadda shitaaga ha i dhihin hadda ha dhihin yacni oo waqtigaanaaba aad waqtiganba aad loo dheereeyey ha dhihin shitaa waa qabow is lianna dhulkaas galbeedka iyo dhulkan carabta waqtiga shitaaga ayaga jiilaal u aho geedaha waa ka daa waa geeduhu waa qalalayaan waqtiyadaas waqtiga ugu qabowga badan waayo galbeedka shitaa waayo marka ayagu jiilaal ay joogaan jiilaalka binisbati lahum waqtiyada oo waxa waaye qabowga badan oo geeduhu ay daadanayaan innagana kulaylaan ku jirnaa markaas marka muhiimku yacni ishkaala wuxuu ka imaan karaa waqtiga qabowga ayaaba la dheereeyey salaada la daahiyey soo ma ka imaan karto maya ma ka imaanayso waxaynan uga imaanaynin waqtu shitaaga fay-u zawaalka waa dheeryahay waqtiga yacni qabowga lagu jiro shayga haddaad saa u dhereeriso hooska zawaalka ee waxbaa laga jaraa aan dhehayni waa dheeraana markaas maadaama marka hooska dherarkiisaa goosanaya tiradan yay ku sirin adiga marka shanta iyo toddobada ha ku sirmin leanna hooskan dheer ayaa ayaa laga soo jaraa soo jaraya waqtiga kulaylkuna hooskaaba gaaban ama maba jiraba hoos xataa zawaal waxaa laga yaabaa in fay-u zawaalba la waayo haddii marka iyadoo fay-u zawaal ounan jirin saddex ilaa shan taaka lala gaaray gadaalaha salaada loo dhigay soo maaha laakiin kan isaga fay-u zawaalkiisaa dheer waa in loo badiyo marka inta si awalka waqtiga loo helo wa fi shitaa'i khamsata aqdaamin ilaa sabcati aqdaam khaaabi baa si fiican u sharxaayo yani xadiidkan meel walba ma ku dabaqmaayo xijaazuu ku dhaqmaayuu ku dabaqmayaa ama wixii la mid a aqaaliimta khaaabi wuxuu leeyahay nambarow siina maka iyo madiina iqliimu thaani waayo waa dhici kartaa innaga lafteenna inaan iqliimkaas iskaga jirna aduu marka wax uun ku xiran waaye wadan walbaa saan looguma xisaabi karaa hadda xadiidka uu tilmaamayo waa maka iyo madiina iyo meelaha lamidka walidaalika bayhaqi wuxuu leeyahay wahada amrun yakhtalifu fi اlbuldaani wاlaqaaliimi fayuqadaru fi kuli iqliimin bilmacruufi bihi biamri zawaal waa arrinkii marka xoogaa nooc juqraafi iyo looga ma in loo iyo aqaaliimta iyo cimilada iyo wax adhow u laabanayo baabu awali waqti اlcasri casrka waqtigiisa awalkiisii ayuu u baab yahay qala xadaثna cubayd llahi bnu saciidi qala xadaثna cabdالlahi bn اlxariث qala hawr xadaثnii sulayman bnu musa can cطاء bn abi rabax can jaabirin qaala sa'la rajulu rasuula اllahi sal ly slama nin baa nebiga su-aalay can mawaaqiiti الsalaati faqaala wuxuu yihi salli macii ila tuko fasala duhra buu tukaday xiina zaaqat الshamsu wاlcasra xiina kaana fayu kuli shayin milahu wاlmaqriba buu tukaday xiina qaabat الshamsu qoraxda markay dhacday wاlcishaaa xiina qaaba shafaq qaala uma salla duhra buu tukaday xiina kaana fayu linsaani milahu marka uu qofka hooskiisa isagoo kale yahay waa akhiray maalinta dambe waalcasra casarkii buu tukaday xiina kaana fayu linsaani milayhi labalaab waalmaqriba buu tukaday xiina kaana qubayla khaybubati shafaq shafaqa baabi'itaankiisa agtiisa markay ahayd xeerka hor meeshaan marka maxaa hadda nooga soo baxaya inuu maqribka laba waqti kala tukaday markii horena awalkuu tukaday marka dambena aakhirkuu tukaday wacalaa haadaa marka maqribku inuu laba waqti leeyahay awal iyo aakhir waana qowlka qadiimka oo shaafici isagaana murajax ah madhabta oo qadiimka ayaa la rajaxaa kii hore laga rajaxaa jadiidka ayaa laga rajaxaya wa qaala cabdullahi bnu اlxaari uma qaala fi lcishaai uraa ilaa huluثi leyli buu tukaday baabu tacjiili اlcasri casarka dadejintiisa xadiidkan marka nasaa-i sunanulkubraha wuxuu u iishay ikhtilaaf inuu jiro kan iyo kii hore ayb riwaayada marka sulaymaan ibnu muusa buu keenay wuxuu ka daba keenay bardi bnu sinaan oo isaga hal waqti keliya sheegay maqribka u sheegay kadib riwaayada bardi bnu sinaan ayuu wuxuu ku xoojiyey riwaayat wahb bni kaysaan can jaabirin isagoo ishaaraya xadiidka jaabir inuu raajix yahay ayb oo yani waxaan ujeedaa jaabir xadiidkiisa waxaa ka raajixa riwaayada bardi bnu sinaan baabu tacjiili اlcasri halkaan ha iska joogo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed